بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay silsiladdii sabirka qeybtii aayadaha ayaynu ka soo baxnay qodobkii labaad oo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam oo sabirka inugu boorinaya baynu qeyb ka soo qaadanaynaa dhowr xadiid baynu ishaaraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala innaga oo soo gaabinayna oo ina tusaysaa sabirka iyo aadaabtiisa iyo wanaaggiisa iyo sida loo baahan yahay in loo sabro iyo ajirka iyo wanaagga laga helayo awalan waxaan ugu horumarinayaa xadiidka cinda muslim imaamu muslim uu wariyey oo min xadiidi suhayb bni sinaan qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam cajaban liamri lmu'min ina amruhu kulluhu khayr wax lala yaabo waxaa ah oo lala tacajabo amarka mu'minka qofka mu'minka arrinkiis ina amruhu kulluhu khayr arrinkiisa oo dhan waa khayr buu yidhi walaysa liaxadin ila almu'min arrinkaasi uma sugnaado ilaa qof mu'mina mooye markaasuu nebigu fasiray oo inoo caddeeyey meesha tacajubku ka imaanayo waxa uu yidhi in asaabahu daraa in asaabahu saraa haddii wanaag uu haleelo oo ilaahay nicmo siiyo shakara fa kaana khayran lah wuu ilaahay buu ku shukriyayaa oo rabbi buu u xamdinaqayaa oo ku shukriyayaa wanaaggaa uu helay nicmadaa uu helay ama caafimaad ha noqoto ama wanaag ha noqoto adduunyo aakhiro wax kastoo wanaaga oo maalin walba wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmada ilaahayna aanu soo koobi karin maalin iyo hameynba inagu dul deganaysa oo ilaahay ina siinayo ayaa waxa weye markii nicmo uu helo qofkii muslimka ahaa shakara ilaahay buu ku shukriyaya fa kaana khayran lah shukriga uu ku shukriyey baa xataa haddana ajar looga qorayaa oo cibaado ah waayo shukrigu nicmada ilaahay ku siiyo laga sii shukrinaqaa laftigeedaa cibaado ah marka wanaag baa laguu qorayaa iyo ajar iyo xasanaad ayaa laguu qorayaa maadaamaad ilaahay ku shukriday oo aad waxa weeye rabbi qirtay nicmadiisii iyo wanaaggiisii aad ugu shukriday taasi waa wanaaggii waxau yidhi wa in asaabathu dara hadday dhibaata ku dhacdana oo xanuun yimaado ama dhibaata timaado ama baqdin ama dhibaata timaado sabara wuu sabrayaa fa kaana khayran lah khayr bay iyadana u tahay oo sabirkaa uu u sabray dhibaatada ku dhacday ayaa ajir iyo xasanaad laga siinayaa rawaahu muslim idan labadii jeerba faa'iiduu qabaa qofka muslimka marna ma khasaarin markii wanaag iyo barwaaqo uu helayna ilaahay buu u shukriyey markii dhibaato yar ku dhacdayna rabbi buu waxa weeye uu sabrayaa oo sabirkiibuu la imaanayaa jazac iyo argagax iyo waxa weeye dhibaatana wuu iska ilaalinayaa carabkiisuu ka adkaanayaa xubnihiisuu ka adkaanayaa waa inoo imaan doontaa meelaha laga sabrayo iyo sabirka sida loo tadbiiqinayo idan xadiidkaasi marka wuxuu ina tusay faa'ida cadiima gaalada markay dhibaato yar ku dhacdana waxa weeye waa argagaxaan oo jazac iyo waxa weeye ilaahay bay caayayaan dhibaatay la imaanayaan wadarkay caayayaan hawada wax walba wax yaroo dhibaataa markay dareemaan waxa weeye erey xun baa ka soo baxaya mar alla markay nicmo iyo wanaag ay helaanna kibir iyo isla weynan ayay la imaanayaan idan qofka mu'minkaahi waa ka bedelan yahay saas markuu wanaag helana rabbi buu u shukriin oo ajar iyo xasanaad alxamdu lilaahi buu leeyahay qofka waa arteen biyo yar haddaa cabtid alxamdu lilah cuntaa cunta alxamdu lilah ilaahay baa ku siiyey waa inaad rabbi u xamdinaqdid oo shukrigii la timaadid haddii dhibaata kugu timaado alla ku imtixaamana sida axaadiista inoo imaan doonta oo dhibaata timaadana qofka muuminka waa sabrayaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun buu leeyahay allaahuma ajirna fi musiibatina fii musiibatina waxa uu ilaahu naga ajarsii masiibada nagu dhacday ayuu odhanaya fa kaana khayran lah khayr bay u noqonaysaa marna ma khasaarin marka marka xadiidkaas wuxuu inoo faa'iideynayaa inaynu daa'iman aynu mar walba khayr ku sugannahay oo labadii dhinacba aynu faa'iido qabno marka waa inuu qofku ku talagalo sidaa oo qalbigiisa gashado mu'minka xadiidka labaad oo aan soo qaadayno waxa uu yahay xadiidka abi saciid radia allaahu canhu waxa uu yidhi ana naasan min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alay salam atow ila nabiyi sala alla alay salam rag saxaabadii nebiga ka mid a ayaa nebiga u yimid fa sa'aluuhu xoolay weydiisteen nebigu xooluu qaybinayey xoolaa wax naga sii bay dheheen fa acdaahum wuu siiye uma sa'aluuhu haddana way weydiisteen fa acdaahum wuu siiye uma sa'aluuhu haddana way weydiisteen fa acdaahum wuu siiye markii dambe uu nebigu wuxuu yidhi markay xoolihii dhammaadeen maa yakun min cindii min khayrin falan udakhirahu cankum wax kasta oo wanaaga oo agtayda yaalla oo adduunyo ah oo gacantayda soo gala anigu idaka kaydsan mayo waan ida siinaya waan idii qaybinaya waxba kala hari mayo waayo nebiga adduunyaba qiimo lama lahayn maalii weli dunyaa buu ohan jira maxaa aniga iyo adduunyo iska kaaya galay safar baan ahay waana ka tegayaa adduunyaba qiimo lama lahayn marka anugu waxba idinka kaydsan maya buu kabacdi buu nebigu tawjiihiyey waxa weeye wanaaggii iyo sida loo baahan yahay waman yastacfif yucifuhu llah buy qofkii dhowrsada oo baryada ka dhowrsada oo naftiisa cifo la yimaada oo waxa weeye baryada iyo waxa weeye aan u hanqal taagin ilaahay baa dhowraya waman yastagni qofkii qani iska dhiga oo ilaahay ku kaabsada oo waxa weeye rabbi wixi uu siiyey qanaaco la yimaada oo qalbigiisa qanaaco ka buuxiya alghinaa ghina nafsi ma aha likatrati alcarad inaad waxa weye likatrati alcardi ma aha xoolo badan inay haysatid haninimadu ma aha haninimadu waa inaa qalbigaaga uu rabbi ku xiran yahay ood ilaahay aaminsan tahay oo wuxuu ku siiyey aad raalli ku tahay waayo ilahay baa dadka wax u qaybiya ilaahay baa dadka wax u qaybiya qof walba wuxuu u qoray buu siinayaa ku raali noqo alqadaa waalqadar wixii alla kuu qadaray macalshaahidkeennu waa halkan waxau yidhi waman yatasabbar yusabbirhu llah qofkii isa sabir siiya oo u sabra gaajada iyo dhibaatada iyo waxa weeye waxla'aanta ama xanuunka u sabra ilaahay baa sabir ku irsaaqaya oo sabir siinaya markaasuu kabacdi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam wamaa ucdiya axadun cadaa'an khayran wa awsaca min asabri allahu akbar qof lama siin buu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam wax ka wanaagsan oo ka ballaaran oo ka khayr badan sabir in lagu irsaaqo idan qofka sabir lagu irsaaqay waxa weeye waa wax aad iyo aad u wanaagsan marka qofku inuu sabirka ilaahay ka baryaa la rabaa oo waxa weye rabbi weydiisto oo waxa weeye uu rabbi u tadaruco oo markaa naftiisana uu tasabur la yimaado oo waxa weye qofku tacriifta inoogu imaan doontaa qofku waxaa la rabaa inuu isa sabir siiyo oo naftiisa xakameeyo oo ku khasbo naftiisu inay sabirto markaasuu wanaagga gaaraya xadiidka saddexaad oo aan soo qaadanayna wuxuu yahay bal waxaynu tusaale u soo qaadanaynaa gabarh saxaabiyada oo dhibaata hayso oo xanuunsan oo nebiga u timid iyo sida ay u sabirtay iyo wanaagga ay qaadatay iyo sida ilaahay janno ugu beddelay waxa uu yidhi cadaa waa taabici cabdullaahi bni cabbaas baa wuxuu igu yidhi buu yidhi qaala lii cabdullaahi bni cabbaas alaa adulluka miyaanan ku tusaynin imra'atan qof dumara oo min ahli iljanna dadka ahlu jannada ka mida haddana kula joogto halkaa lugaynaysa ma ku tusaa nebigaa wuu bishaareeyey halkaa ma ku tusaa gabar waxa weye ahlu janno ah markaasaa waxaan ku yidhi qultu bala haa itus aan arkee qaala wuxuu yidhi haadihi almar'atu asawdaa gabadhaa madow ma u jeedaa oo halkaa maraysa waa nebigay u timid atat ila nabiyi sala allahu caleyh wasalam sababtii buu sheegayaa marka gabadhaa madow waa ahlu janna buu yidhi sababtu waxay tahay nebigay u timid calayhi salaatu wasalaam fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah innii usricu waan suuxaa oo waxa weeye waa la suuxiyaayo xanuunkan sarcaha ah oo qofku dhacayo ayay qabtay rasuulku ilaahay waan suuxaa dhibaataan ku qabaa fadcullaaha lii ilaahay ii bari inuu ilaahay xanuunkaan iga qaado nebigu labuu kala dooransiiyey gabadhii wuxuu ku yidhi in shi'ti haddii aad doontid dacowti waan kuu baryayaa allah subxaana wa tacaala ilaahay baana ku caafinaya wa in shi'ti haddii aad doontidoo adigu dooratidna sabirti waa sabraysaa walaakin ljanna janno ayaad leedahay waa waxyi min allah walak ljanna haddaad xanuunkaa u sabirtid buu yidhi janno ayaad leedahay gabadhii waa faraxday xanuunkii hayadoo dhan waa ilowday qaalat waxay tidhi yaa rasuulallah asbir waa sabraya jannaba haddii aan helayo rasuulka ilaahi waa sabrayaa oo xanuunkaygaan ku sabrayaa ha ii baryin xanuunkaygaan haysanayaa waana ku sabrayaa ayay tiri hal wax laakiin ilaahay iga bari anlaa atakashif inaana waxa weeye dhirkayga iyo waxa weeye dharka ay qabto markuu qofku suuxo waa aragteen hadduu qofku suuxo dariiqa ku dhaco dharkii waa ka waa qaawanaan baa muuqanaysa jir dharkeedii baa ka kala duulaya waayo ikhtiyaarkii baa ka tegaya qofkii koomu gelaya dhibaataa ku dhacaysa inaanan qaawanaan oo dharku iga faydimin ilaahay ii bari bay tiri nebigu waa u beriyey waxay ahayd baa la yidhi suuqa madiinay ku dhici jirtay maradeeduna kama faydmi jirin ilaahay baa ducadii nebiga u aqbalay oo maradu kama faydmi jirin maalintaa laga bilaabo xanuunkiina ilaa ay dhimatay waa u sabraysa idan gabadhaasoo kale ahlu janno wey nebigaa yidhi walaakil janna janno ayaad leedahay haddii si aad samaysid way samaysay way ku sabirtay idan marka dadku xanuunka iyo wixii la mida saasoo kale qofku hadduu ku sabro oo waxa weeye xanuunka iyo dhibaatada u imaanaysa uu ku sabro waxa uu helayaa wanaag jannuu ku tegayaa ma aha kaa keliya xanuunno badan oo kale ayaa waxa weeye ku soo arooray inuu waxa weeye janno ku tegayo qofku haddii uu u sabro waynu arki doonnaa laba xadiid baan ka ishaari doonnaa sidoo kale sabirku waxa weeye xadiidka anas ayaa wuxuu isna tilmaamayaa cinda sheikhayn ayaa waxa uu tilmaamayaa sabirka qaymaha leh oo wanaagga ah waa marka ugu horrayso dhibaatadu kugu dhacdo inaad jazaca iyo argagaxa iska ilaalisid min xadiidi anas baa tilmaamaya oo imaam albukhaari iyo werinayaan waxa uu yidhi mara nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebiga ayaa wuxuu soo maray imra'atan qof dumara oo tabkii ooyeysa oo ka dul ooyeysa qabri oo ilmo yaroo ka dhintay bay u barooranaysaa qabri bay dul taaganta nebigana ma garanayso markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ittaqi illaaha ilaahay ka cabso wasbirii sabir waxtasibii ilaahay ajar ka dalab oo iska daa oohintaan iyo waxaan ilayka canii bay tiri iga leexa bay tiri aniga iga wareeg ma ay garan nebigu inuu yahay qof caadi ay moodaysaa maa tubaalii bimusiibatii ma dhibta igu dhacday baad war u haysaa iga durug bay tiri iga leexo nebigu waa isaga tegay calayhi salaatu wasalaam kumana xanaaqin dhibaatana uma geysan askarna kuma dalbanoo ma odhan ha la qabto seebay waxa weeye waa dee waxaasoo dhan nebiga agtiisa mee xaqiibuu u sheegay wanaaggiibuu u sheegay waa ka tegey markuu ka tegey ayaa loo sheegay waxa la ma garanaysaa ninkaad saa ula hadashay maya waa rasuulka ilaahay baa li waa naxday gabadhii waa soo baxday gurigii nebigay timid calayhi salaatu wasalaam wuxuu anas yidhi kama ay helin wax waardiye ah gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam albaabkiiba furan ba iska timi waardiye ma joogo laannu nebiga ciddo ma waardiyeyn jirinoo allah subxaana wa tacaala baa u ballanqaaday yaa ayuha arasuulu balliq maa unsila ilayk gaarsii wixii xaqa aan kuu soo dirnay bal annaga ayaa kaana fain lam tabliq famaa ballaqta risala fain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallahu yacsimuka min annaas allah subxaana wa tacaala baa dadka kaa ilaalinayaa leh qof agtaada soo mari kara ma leh aduu xaqa gaarsii balay dadka nebigu marka waardiyana ma lahayn cidna ma kaxaysan jirin xaquu dadka u sheegi jir halkaasee nebigu u timid waxdi yaa rasuul allah kuma garanay lama acrifka kuma garanaynin hadda ayaan sabrayaa bay leedahay waa sabrayaa khalad baan gala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa ka macal shaahidku inama asabru cinda sadmati luulaa waxa weeye sabirku marka loo baahan yahay waa marka dhibaatadu kugu dhacday wey marka sabir caalwaa lama rabo sabirku sabir ikhtiyaariyaa la rabaa markay dhibaatadu kugu timaado isla markaa nafta inaad ka adkaatid baa la rabaa haddaad marka hore qaylqaylisid oo aad waxa weye sabri weydid dee hadhow dan baad u sabraysaa sabir caalwaa baa la yidhahdaa kaa dambe oo laba beri markaan qaylqayliyaan sabrayaa kaa sabir lama yidhaahdo sabirka runtaa waxa weeye waa marka dhibaatadu kugu dhacday qofka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun intuu yidhaahdo carabkiisa iyo xubnihiisa iyo jirkiisa xakameeya wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah allahu tacaala markuu xadiidkaa sharaxayo waxa uu yidhi asabru alkaamil sabirka dhammayska tiran oo ay ka ratimayso athawaabu aljasiil waxa weeye thawaabta faraha badan waa kathratu lmashaqa waa sabirka mashaqada iyo dhibaatada u baahan oo markay masiibadu timaado la sabrayo oo markaa nafta la xakamaynayo ay marka ugu horreysa oo dhibaatadu kugu dhacdo nafta la xakamaynayo kaa weeye sabirka wanaagsan ee markaan soo daalo oo hadhow aan waxa weeye sabir caalwaa waxba tari mayo marka waxaa la rabaa marka ugu horreysa masiibadu kugu dhacdo inaad sabirtid baa la rabaa xanuun baa kugu yimid u sabir dad baa dhimanaya ehelkii qaraabadii awlaaddii waxa weye waalidkii cid walba sabir oo naftaada xakamee sidoo kale xadiidkii abu hureyra baa waxaa ku sugan inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa xadiis qudsi buu ahaa wuxuu yidhi nebigu ilaahay waxa uu yidhi nebiga allah subxaana wa tacaala baa waxa uu leeyahay man qabadtu safiyahu qofkii aan qofkii uu jeclaa ka qabto macnaha safiya waxaa la yidhahdaa ilmahaaga iyo dadka aad jeceshahay ee xabiibka kuu ah fa sabara sabra falaysa lahu jazaa ila aljanna oo kamaa qaala nabi sal slam waxa weeye janno waxaan ahayn ugu abaalgudi mayo xadiid kaloo cinda albukhaari imaamu albukhaari uu warinayo isaguna waxa uu tilmaamayaa man qabadtu xabiibatayhi ay labadiisa indhood sida ay ku fasireen ruwaaddii yuriidu caynay qofka aan labada indhood ka qabto oo indhabeela fa sabira sabra falaysa lahu jazaa ila aljanna janno ayaan ugu abaalgudaya aw kamaa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam idan xanuuno badan oo marka waxaa jira ama suuxiddaa ha noqoto ama indhabeel ha noqoto ama waxa weye ilmihiioo kaa dhinta ama waalidkiioo dhinta qofaad jeceshahay laakiin bishardi sabra sabra waxa weye inuu qofku sabraa la rabaa nebiga calayhi salatusalaam gabadhiisii uu dhalay markii ilmaheeda yarkaa dhimanayey wuxuu ku yidhi inna lilaahi maa acdaa walahu maa akhad allah waxa uu leeyahay wuxuu ida siiyeyna isaga awalba ida siiyoole ilmahan awalba ilahay baa ku siiyey haddana ilaahay baa qaatay fasbirii sabir waxtasibii ilaahay waxa weeye xaggii ajir iyo xasanaad ka malayso wahajazicin idan saasaa la rabaa inuu qofku u sabro dhibaatooyinka adduunka oo dhacaya waxba marka ma celin kartid oo masiibadii waa imaanaysaa oo adiga gacantaada kuma jirto laakiin ajirka iyo wanaagga iyo xasanaadka ha isdhaafini ugu dambayntii xadiidka anas waxa uu tilmaamayaa isaguna inayba imtixaankan iyo ibtilaagan dhacaya innagaa dani inoogu jirtaa iyo wanaag iyo ajir iyo xasanaad ilaahay jeclaantu ilaahay ina jeclaanayaa lagu gaaraya wuxuu tilmaamayaa xadiid imaamu tirmidi wakayru ay warinayaan ina allaha alle idaa araada licabdihi alkhayra hadduu allah subxaana wa tacaala addoonkiisa khayr la maago cajala lahu alcuquubata fi ddunya adduunyada ayuu ugu soo dedejiyaa cuquubada iyo xanuunka iyo dhibaatada dembi yar buu gelayaa masiibaa ku dhacaysa waa laga dhaqayaa waa tan dadka loogu duceylaya duhuurun insha allah waxa weeye oo sunnaha ay tahay waa dembi hoobin wa dembigii baa lagaaga tirtiraya waad xanuunsatay dembigii baa lagaaga dhaqayaa aday faa'iido kuu tahay marka wa idaa araada bicabdihi shara kii kale bilcagsi haddii allaah uu addoonka la doono shar amsaka wuu ka haystaayo cuquubadii uma soo dedejiyo adduunkiiba loo barwaaqaynaya ha la yaabin marka haddaa aragtid qof daalima oo dadkii dhibaya oo dhacaya oo boobaya oo dhibaato samaynaya oo caafimaad qaba oo wanaag ka sii qaadaya istidraaj baa la yidhaahdaa weligaa iska ilaali laguma kadsoomo marka amsaka canhu bay nebigu uu ka haystaa xataa yuwaafi yowma alqiyaama aakhire markuu yimaadaa loo oofiyaa heedda naar buu gelayaa marka waa dhibaata waa marka innagay dembi dhaaf inoo tahay waxaan maanta adduunka markaynu joogno xanuun iyo dhibaato inagu dhacaysa inagay dembi dhaaf inoota oo waxa weeye saasaanu ilaahay ka rajaynayna imaamu tirmidi baa warinaya riwaayad kale waxay odhanaysaa oo xadiid kale oo imaamu tirmidi isna warinaayo oo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salatu salaam ina min cidami aljazaa ina cidami aljazaa maca cidami albalaa qofka ajarka faraha badan waxaa lagu helayaa waa hadba masiibadu say u culus tahay wa oo xanuunba xanuun intuu ka sii daran yahay oo ka culus yahay waa ka ajar badan yahay waa ka ajar badan yahay wa ina allaha idaa axaba qowman ibtilaahum hadduu ilaahay dad jeclaado waa imtixaamaa maxay natiijadii noqotaa faman radiya falahu ridaa qofkii raalli noqda oo ku raalli noqda xanuunka iyo dhibaatada iyo fidnada la imtixaamayo falahu ridaa ilahay ka raalli noqda waman sakhida qofkii carooda sida gaaladoo kale ilaahay bay caayayaan way caroonayaan maxaad qaban kartaa haddii aad carootide waa kuwaan maanta coronavirus ka qaylinaya oo qaylinaya hadda waxba qaban kari waaye idan haddaad waxba qaban karin dee ilaahay u soo noqon wa waa imtixaane muxuu leeyahay qofkaa caroodoo qayliqayliyey falahu sakhdu caro ilaahay baa u sugnaanaysa imaamu tirmidi werinaya xadiid xasana sida sheekh albani raximah allahu tacala uu tilmaamayo idan haddaba naftaada halaagin akhil muslim oo akhtil muslima dhibaatadu way dhacaysaa adigana lagaala tashan mayee xanuun baa imaanaya wax walbaa imaanayee sabir oo sabirka la imow taas ayaa ina anfacaysa inaynu sabirno oo waxa weye aynu sabirka ku dadaalno idan khulaasatu lqowl wuxuu kale xadiid kale tilmaamaya oo ibnu xibbaan iyo werinayaanoo xasana qofka allah subxaana wa tacaala addoonkiisa inuu u qorayo darajo sare oo jannada ah oo uunan ku gaari karin adduunka camal uu sameeyo oon lagu gaaraynin camal aad samaysay markaasaa allah imtixaamayaa wuu xanuunsanayaa wuu dhibaatoobayaa dembigiisiina waa la dhaqayaa mar walbana darajaa kor loogu sii qaadaya sida loogu soo xataa yasil ilaa hada almakaan ajarkiisu ilaa uu halkaa gaaro waayo nebigu xadiid kaluu ku tilmaamay qofka mu'minkaa qodax hadday muddo famaa fowqaha iyo wixii ka sarreeyaba ajar iyo xasanaad baa looga qorayaa dembi baa looga baabi'inayaa idan waa faa'ida cadiima oo waxa weeye wanaaggaasoo dhan loo baahan yahay waxaan ku soo khatimayaa xadiid uu nebigu ku tilmaamay hamoodinina marka ikhwaanii fillaah marka la leeyaha wanaaggaasaa la helayaa ha la sabro innagii ma dalbanayna marka inaynu dhibaato inagu dhacdo ilaahay baynu ka meengelaynaa dhibaatada nas'alullah asalaama walcaafiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa caafimaad waxaan weydiisanaynaa dhibla'aan shida la'aan ma tamaniyayno oo ha tamaniyayno ha odhanin allah haddaan xanuunsado aan darajo sare gaare maya markii ilaahay kuu keeno oo dhibaatadu kugu dhacdo sabir laakiin marka hore ha tamaniyin waayo nebigu wuxuu yidhi xadiid saxiixa uu ku yidhi ayuha annaas laa tatamanaw liqaa'a alcaduw jihaad baa lagu jiray war cadowga inaad la kulantaan ha tamaniyo ha jeclaysanina laakiin haddaad la kulantaan fasbiruu markaad la kulantaan oo cadowgii aad la kulantaan oo jihaadkii ku jirtaan markaa sabra laakiin marka hore inta iidan la kulmin dee ha dalbanina sababto waxa weeye marka hore haddaad tiraahid waxaan rabaa ina waxa weye dhibaato igu dhacdo oo waxa weye aan xanuunsado oo dhib timaado dee waxba ku tarimaysa akhi ee waxaa la rabaa inaad marka horeba aad waxa weye sabirtid aad ilaahay marka hore inaad ilaahay baridid inuu ilaahay caafimaad ku siiyo inuu ilaahay wanaag ku siiyo inay dhibaatoo dhan ilaahay kaa badbaadiyo laakiin haddii dhibi timaado maxaa samaynaysaa sabir markaa marka marka horena ilaahay baa la tala saarsadaa marka dambana waa la sabraa hadday dhib timaado laakiin waxaa khaldan inuu qofku markii dhibtu timaadana uu jazaco oo waxa weeye uu carar qayliyo ama dhibaato uu sameeyo marka horena uu dhib dalbado marka marka horena dhib ha dalban oo waxba dhibtii ku tari mayso hadday dhibtu timaadana sabir waayo waa xadiidkii cabdullahi bni cabaas watuu ahaa waclam anna maa asaabaka lam yakun liyukhdirak wixii kugu dhici lahaa oo allah uu kuu qoray weligaa ku seegi mayaan waa inaad taa ogaataa qofka muslimkaa waa inuu ictiqaadiyaa oo ogaadaa maalintaad uurka hooyadaa ku jirtay oo nafta lagugu afuufay baa wixii adduunkan kugu dhici lahaayoo dhan laguu qoray wax walba shar iyo khayr wixii kugu dhici lahaaba waa laguu qoray waxa weye looxal maxfuudka wax walba ku qoran yihiin ma baaqanayaan wayna imaanayaan idan ha jazicin marka markay dhibaata timaado jazac lama rabo haddii wanaag yimaadana kibir lama rabo waxaa la rabaa in xadiidka lagu sifooba xadiidka aynu ku bilownay cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulluhu khayr qofka mu'minka amarkiisoo dhan waa khayr wa sababtu maxay tahay haddii wanaag uu helana ilaahay buu u shukriin haddii dhibaata timaadana rabbi buu u sabrin ilaahay marka kuwa haynaga mid dhigo kuwa mar walba qowlkooda iyo carabkooda uu baranayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo mar walba allah xaggi u noqonaya ilaahay ha nagu daro walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin halkaa ayaana qodobkaana ku joojinaynaa qodobada kalena waa u gudbi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waa silsilad dhan oo isla socota walxamdu lilahi rabbialcaalamiin